waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal sida laga yaabo intii naga socotay inaad weli xusuusan tihiin barnaamijkii toddobaadkii hore wuxuu ku saabsanaa ujeeddada jacaylka iyo sababaha loo aanayn karo maansadii hore ee soomaalida inay ku tira yaraato waxaan ku soo qaaday gabyaagii weynaa ee weerar bulxan la odhan jiray waagii uu mulaaxa jeclaaday waagii intuu caada dhaafka ku kacay uu maansadii jacaylkeeda ku dheeraystay meel walbana uu ka tuuray inkastoo tixihiisii ammaanta ahaa ay u bogaysayna waatuu haa iyo maya midna ka maqli waaye dabadeedna markii uu magaceedii faafay ee ay gabayadiisii ku caanbaxday waatuu ina rag u wada hanqal taagay kuwii guurkeeda u tafaxaytayna waatuu nuur idiin leh ugu soo horreeyey waatay inoo rahmanayd su-aashii ahayd hubka weerar waa la yaqaanoo waa gabayo iyo geeraarro ammaana oo uu inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi karee torow nuur idiin leh muxuu isku halaynayaa marka horeba nuur wuxuu mulaaxo isdamacsiiyey isaga oo og halka ay weerar arrintu ka maraysa iyo siduu inanta u jecel yahay degaanka ayuu wax kaga nool yahay wuxuu la socdaa maansadiisa faraha badan ee jacaylkeeda ku soo aroortay sidaas awgeedna isaga oo intaasba u warhaya ayuu la tartanka weerar u badheeray dadkii degaanka ayuu ku dhex shaaciyey goor ay ahaataba inuu mulaaxo guursan doono oo nin kastaa haggiisa ee ay isaga uun xira u noqon doonto dhabtiina nuur idiinle muu aqoon gabay uu qalbiga gabadha ku hanto ama uu tartanka ku galo shiddase ma hayso tixrihii weerar wax walaaca ma ay gelin wuxuu haystay hantidii waayadaas la isku hallayn jiray tii loogu jeclaa geel badan oo dhowr kadina ayaa xeryaha uga buuxay isaga ayuunbuuna isku hallaynayay maalintii dambe xaajada labada nin iyo gabadha rag si wacan u ogaa ayaa ina idiinle la kulmay waxay kula kaftameen nuurow mulaaxa waxay u eg tahay to aan gacan kuugu jirin marba haddii diidmo laga keenay ninka kugu haystaana uu yahay weerar bulxano waagii baryaba gabayada ammaanta ah quraac iyo harimaba uga dhigaya markaas buu ugu jawaabay cagweyntaa gabyi oo noqotay qoraah lagu maahmaaho isaguna uu ula jeeday anigu geelayga ayaan isku hubaa gabayada weerarna dad iyo daarad kama lihi oo horweynkayga iyo haleeladayda ayaa iga filan dabadeed nuur idiinle oo ishuba ayaa habeenkii dambe wuxuu u soo hoyday reerkii ay mulaaxa ka dhalatayoo siduu hidduhu ahaa inta yeelay inantii aabbaheed ka doonay af maran lama uu soconne geel iyo xoolo kale wuxuu bixin doono ayuu golihii ka sheegay markaasbuu odaygii inta raalli noqday halhaleel gabadhii u bixiyey waxaa lagu heshiiyey dayrta markuu yaradka keeno in isagana gabadha loo meherin doono hase ahaatee kolkii wixii xalay dhacay waa berigii loo sheegay mulaaxa way isa soo taagtay waxaa laga soo sheegay inay lahayd aabbahaybuu inay idiinla iga yahay wayse iska lahayde way ogeyd aabbaheed iyo nuur sida ay rabaan inay arrini ku dhammaan doonto si kastaba ha ahaatee weerar isma uu dhibin geela nuur idiinle oo kale isagu ma lahayn mar walbase reer adduun oo aan dhammaad lahayn ayuu mulaaxo ugu ballan qaadaa haddii ay guursato gabaygiisan aan koldhow marin doono sida laga garan karase wuxuu weerar aada isugu halaynayay aftahanimo iyo laandheerannimo labadaasoo ay la ahayd inuu nuurna kaga foori karo mulaaxana ay ugu xilan karto wax suuragal ah iyo waxaan ahaynba gabadha wuu ku sasabtay wuxuu ku xodxotay waalidkeed iyo walaalaheed ka sokow cid alla ciddii wax u galeenba inuu wax siin doono waxaa kaloo la yaab lahayd inuu ku andacooday mulaaxan soo arkay qofkii ku yidhaahdaba inuu abaalgud faraqa uga buuxin doono wuxuu yidhi arrin dhacay mulaaxooy horaa aayad loo qoraye labadii ushoodu isku taal kalama oolaanee ubadkeenna aan kala ciyayn agabar weeyaane waan kugu ataxiyaadsadaa magac arooryaadee adna umarka waad ila qabtaa aanan ebyoonayn ilwaad quruxsan leeyey haddaad ooriday noqoto aakhire ma sheegine adduun ma il xumaateene afar maro abxadan kuugu rido awsi iyo khayli inla deeq xidaayadi ku taal boqor alaafaada asli boqola kuu lala afjabo arag wanaaggeeda usha luqunta aydida sunuuf olol cabaadaysa oogada muggeedii inaan iibiyaan qabayn axmed wiilashiis iyo shaqlana iyo awoogaaba ayax iyo arbahaya iyo odayo tiirshaaya abshir iyo cismaan caaqil iyo awmahdi iyo faarax inanka cabdi iyo yuusuf aar iyo xuseen aabi intaasoo adeer iyo wuxuu aabbahaa dhalaya arrinkaygu waa inaan samaan wada ekeeyay abtiyaallada iyo wixii ku arxamo sheegta inkuu aragtay aadmiga waan wada ujuurayn intaase ina idinliyo ninkuna u indha taagayso sowina adeeray ma arag aniga aad booda buu yidhi waa faraskiisii inkastoo habeenka oo idil iyo dhalaarta qaarkeedba ay mulaaxa maankiisa ku sugnayd haddana weerar ma xira la-ayn haweenay aad u jeclayd ayuu qabe qudheedana waxba kama qarsoonaynoo sida bulshada kale ee degaanku ay u ogeyd halka ay weerar ka marayso ayay iyana u ogeyd in badan ayay isku dayday inay u caqli celiso oo uu iyada iimaansado markii ay taas ku guulaysan weydana waxay u cabatay habloweyntii ay xigtada ahaayeen kuwaasoo intii ay u dhimrin lahaayeen iyadii ceebta saaray waxay ku canaanteen naag naaga haddii ay ku bannaan tahay inaan ninkeedu dumar kale u hanqaltaageen welibana gabayo u tiriyeen intay wiilsa u qaadatay ayay laabta ka oyday waxayse kordhisay dadaalkii ay ugu jirtay siduu weerar agteeda ugu xasili lahaa ee isaga iyo mulaaxo ay isu seejin lahayd waxse ugama naasacadaan fiidkii dambe isaga oo jacaylkii gabadhu uu laf iyo ludba ka haleelay hami iyo hawo adduunyan la tiicaaya ayuu weerar reerkiisii u soo hoyday way u toog haysee afadiisii oo guubaabo qabta ayaa si deg dega gogol cusub iyo weylaalis isugu kor saartay barkin soomagale ka buuxana u dul dhigtay oo haddiiba intay kaydkii soo furfuratay soo ag tuumisay xeelyo iyo madiibado afka wada hayo oo ruuxii arkaa uu u malayn lahaa cunno dhowr qof loo wanaajiyey gudihii aqalka ayay ku noqotay intay ku maqnayd buu xagga eegay mase waahilba jeerjeera kuwa kumbise iyo oodkac geed adari lagu udgiyey dhinaca kaluu eegay mase waa dhiiro nooc walba oo caano ah ay ka soo milaashay waraasi lo-aad iyo karuur geel iyo garoor ari oo aan weli dhanaanaan kumase uu hambaasine dhammaanba wixii ay barwaaqa agtiisa soo dhigtay intuu afka ka duway ayuu garodda laalaajay garka iyo labada low ayuu isa saartay wax yar kadibna wuxuu ku baraarugay afadiisii oo inta aqalkii ka soo baxday dushiisa taagan wuu dhugtay mase qoftuba qoftii hadaayay gogasha u dhigtayba ma aha dhar wada cusub intay abxadda kala soo baxday ayay soo xiratay mara marsiino ah boqor midabo qorxoon gambo ilyara oo sugul madow ah dugaagado lacaga oo ay gacmaha ka buuxisay kuul asli ah oo ay luqunta ku sharaxday iyo kaba maasa oo dhowaan loo tolay maxayse ugu taal haddii intaasba uu weerar ugu soo loodsami waayey mulaaxana ay ku ilowsiin weyday candhuuf bay dib u liqda waxbayse ahaan lahayd cunadiidka sheekala-aanta iyo maqnaanshaha hadduu ugu ekayn lahaa ee aanu u tiriyeen tixdan aan hubo markuu maqashiiyey inay muddo dheer la murugaysnayd waa tixdan soo socota ee inaan mariyo mooye aan laqbaha iiga baahnayn isaga oo aan geed ugu soo gaban waa tixdii aanu afadiisa uga turin ee uu ku yidhi hararkiyo kabdaha laysdul dhigay sida haldhaa baalkii hilibka cusub haydaare wan iyo subag la hoogaanshay haruub labana caanaha hoyaad halab karuurkeeda habkaad igu baayici kabaha aad hawda kaga yeelin hanka fudud halkaan yeelku odhan hagar la-aantaada haween baa tahay ee adiga oon hadin kobtaan joogo waa habeela-aan dhuunigaad hoo i leedahay hindisaha mulaaxa qalbigu haaba leeyahaye haasaawahaan qaybsanaa magaca habeenkii iyo adaan i hubsan soortaad halligi ha isku haraq goyne haraggayga unbaad arkiye kuuma soo hoyana runtii waa gabay culus waa gabay dareen laawo ah hase ahaatee haweenaydii sidaas uu qalbiga uga wareemay waa berigii intay weerar faraqa iska laalaadisay walaaqdaydii isii kuma ay odhan madaxayga hadduu siiyana kuma ay faraxdeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ah inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo